بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta barnaamijkaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah si ka doon madaxweynayaashii isaga ka horreeyey taraam oo la sheegay inuu ku wajahanaya dagaal lagu muradhsan yahay sababtiisa kaas oo maraykanka ula geliyo dowladda iiraan haddaba tani maxay ka beddeli kartaa ra-iul caamka dadka ameerikaanka ah maraykanka oo maraakiib hor leh iyo diyaarado ku daabulaya mandiqadda loo bixiya bariga dhexe iyo iiraan oo wada dhoolata soo militeri hal ruux oo filistiini ayaa ku shahiiday tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo diyaaradaha yuhuuddu ay ka geysteen koonfurta khaza qodobadaas iyo sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xalqada shanaad taxanaha asiira nabawiya duruusun wa cibar oo ah warbixinno taxane ah oo barnaamijka caalamulyoom ramadaankan ugu talagalay dhegaystayaashiisa ee mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caalamulyoom
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waa maalinimo arbaco ah taariikhun ku beegan tahay sideedda bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddobayo afartan hijiri qodobka ugu horeeya barnaamijka aan maanta ku daafurayna waxa uu noqonayaa xili maraykanka uu ili sii wado diyaargarow ku aadan dagaal uu ka galo iiraan islamarkaana muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamo uu ku daadgurinayay mandiqada loo bixiya bariga dhexe ay warbixinno cusub waxa ay tilmaamayaan in ay sii kordhayaan hubka iyo ciidamada la geynayo gobolkaas si ay qayb uga noqdaan qorshaha dagaal ee uu wado donald trump warbixinno hor leh oo soo baxay ayaa shaaciyey in maraykanka uu in ka badan boqol konton diyaaradood oo kuwiis ah uu u weeriijiyay dhanka saldhiggii ku yael yurub iyo bariga dhexe tan iyo markii uu dhammaaday wareeggii labaad ee wadahadallada nukliyeerka ee lala yeeshay iiraan in ka badan kalabar diyaaradahaas ayaa la geeyey yurub badankoodna waa kuwa xamuulka iyo shidaalka bixiya ee hawada halka diyaaradaha dagaalka inta badan xogtooda la qariyo warbaahinta yuhuudda waxa ay sheegtay in laba iyo toban diyaaradood oo nooca f laba iyo labaatan ah ay ka degeen saldhig ku yaal gudaha deegaanada uu xooga ku haysto maamulka yuhuudda taasoo muujinaysa sar u kaca heeganka militari ee gobolka sidoo kale markabka xambaara diyaaradaha dagaalka ee ugu weyn maraykanka u s s gerald arford ayaa gaaray saldhigga badda ee gacanka sawda ee jasiiradda kriit ee griiga si uu ugu biiro ciidan badeed kale oo ay qayb ka yihiin u s s abraham lincold iyo kuwo kale arrintan ay ka dhigaysa joogitaanka militari ee maraykanka midkii ugu weynaa tan iyo ka hor duulaankii ciraaq labada kun iyo saddexdii dhankeeda iiraan waxa ay bilowday dhoolatasiyo militari oo ka socda xeebaha koofureed iyadoo ay wararku sheegayaan inay ku dhowdahay heshiisyo ay ku iibsanayso gantaalada shiinaha laga sameeyo ee c m saddex boqol iyo labo kuwaas oo ah kuwa ka dheereeya codka islamarkaana gaari kara masaafo dhan laba boqol iyo sagaashan kilomitir loona arko kuwo khatar ku ah maraakiibta maraykanka dhanka kale falanqeeya siyaasadeed oo amerikaan ah laguna magacaabo jeff greenfield ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga hadlay dagaalka la filayo in taraam uu ka galo iiraan waxa uu sheegay in madaxweynaha maraykanka uu u muuqdo inuu u jihaysan yahay dagaal ka dhan ah iiraan balse uusan weli shacabka maraykanka si cad ugu sharaxin sababaha ugu waaweyn ee qiil u noqon kara khasaaraha uu wajihi karo dalkaas sida uu warka u dhigay qoraagan greenfield waxa uu tilmaamay in madaxweynayaashii hore sida franklin roosevelt dagaalkii labaad ee caalamiga lindon johnson intii lagu guda jira dagaalkii vietnam iyo george w bush duulaankii ciraaq labada kun iyo saddexdii ay dadweynaha ameerikaanka ah iyo koongareska u soo bandhigeen dood iyo sabab rasmi ah ka hor inta aysan gelin dagaal ballaaran inkastoo asbaabahaas markii dambe qaar la isku khilaafay qoraagan waxa uu isweydiiyey sababta cad ee dagaal lagula geli karo iiraan ma in la burburiyo barnaamijkada nukliyeerka bagantaalada baaliistiga mise waa in nidaamka la rido waxa uu xusay in hadallada trump ay mararka qaar iskhilaafayaan marna uu sheegayo in xarumaha nukliyeerka la burburiyey marna leeyahay iiraan waxa ay hal toddobaad u jirtaa inay hesho awood hub nukliyeer ah ugu dambeyn falanqeeyahan ameerikaanka ee lagu magacaabo greenfield waxa uu sheegay in dagaal noocan ah uusan ahayn arrin siyaasadeed oo fudud waxaanuu carabka ku adkeeyey in madaxweyne kasta oo qata go-aan dagaal uu waajib ku yahay in uu si cad uga jawaabo su-aasha asaasiga oo la xiriirta sababta u dhacayo dagaalkaasi taasoo uu sheegay in trump uusan jawaabteeda gacanta ku hayn كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamulyoom waxaan isla marayna qaybihiisii hore duqeymo aroornimadii hore ee saaka ay deeradaa yuhuuddu ay ka geysteen meel u dhow deegaanka khanyunis ayaa sababtay dhimashadii dhaawaca dad filistiiniyiin ah weriyaal ku sugan goobta oo lagu magacaabo mawasi islamarkaana u dhow deegaanka khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaa sheegay in duqeymaha oo ahaa ilaa saddex ay beegsadeen meel u dhexaysa magaalooyinka rafax ee khanyunis islamarkaana uu ku sheeday hal ruux halka laba kalena uu dhaawac ka soo gaaray laba ruux oo kale oo ku sugnaa xaafadda ashujaaciya ayaa lasoo sheegay in dhaawacyo ay ka soo gaareen rasaas ay fureen ciidamada yuhuudda tirada shuhadaaree khaza tan iyo markii ay yuhuuddu bilaabeen gumaadkii toddobadii oktoobar waxaa kororkeeda uu gaaray toddobaatan iyo laba kun iyo toddobaatan iyo saddex ruux halka dhaawacna uu marayo boqol koob iyo toddobaatan kun toddoba boqol konton iyo lix ruux oo filistiiniyiin ah waana sida lagu sheegay tirakoobadii ugu dambeeyey ay bixisay wasaaradda caafimaadka ee filistiin
قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay asiira nabawiyah duruusun waa cibar oo halkan uu ka soo jeedinayo walaalkeen mucaad dhegeysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mida qisaska muhiimadda xambaarsan ee la wariye ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waa safarkii uu nebiga salallaahu calayhi wasallam ku aaday shaam isagoo da'yar wuxuu raacay adeerkiisa abudaalib iyo odayaal reer quraysh ah waxaana markii ay gaareen meel duleedyada shaam ka mid ah ay halkaasi kula kulmeen mid ka mida culimmadii nasaarada oo haystay diintii nebi ciise calayhi salaam ninkii ayaa rasuulka salallaahu calayhi wasallam gacanta ka qabtay wuxuuna yidhi kani waa sayidka caalamiinta wuxuu allaah soo saari doonaa isagoo raxmad u ah bini'aadamka oo dhan markaas ayay odayaashii qureysheed ku yidhaahdeen oo adiga yaa kuu sheegay arrinkan wuxuu tilmaamay in geedaha iyo dhagxaanta ay sujuudeen arrintaasina ay daliil u tahay nebinimada rasuulka salallaahu calayhi wasallam sidoo kalena ay jirto shaabad la mid ah tufaaxa oo kaga taalla dhabarka qaybtiisa dambe kuna qoran tahay khaatamunnubuwah arrimaha mucjisada leh ee ka turjumaya sha'niga rasuulka salallaahu calayhi wasallam ee lagu arkay safarkan waxaa ka mid ahaa inay jirto daruur isaga u gaar ah oo haraynaysay iyadoo sidoo kale hooska geedaha uu hadba u wareegsanayay halka uu fadhiisto rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuu raahibkan la kulmay nebiga salallaahu calayhi wasallam u soo jeediyey odayaashii quraysh inay muxamed salallaahu calayhi wasallam ku celiyaan maka oo aysan geynin shaam markaas oo ay dhici karto in reer rum ay dilaan qisada la xidhiirta raahibka iyo aragtidii uu arkay rasuulka salallaahu calayhi wasallam waxaa laga qaadan karaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in saadiqiinta ahlu kitaabka ah ay ogaayeen in nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam uu yahay rasuul laga soo diray xagga allaah halka ruumaanka ay ka go'need dilka rasuulka maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay qofka awoodda dunida kala wareegi doona qisaska iyo dhacdooyinka muhiimka ah ee dhacay ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxaa sidoo kale ka mid ah dagaalkii alfijaar dagaalkan ayaa dhex maray quraysh iyo reer kinaana oo isgarabsanaya iyo reer hawaasin sababka dagaalkan wuxuu ahaa in nin lagu magacaabo curwah oo magangeliyey hal siday badeecad ganacsi oo la keena suuqa cukaad taas uu lahaa nin lagu magacaabo annucmaan ibnu mundir waxaa hashaasi darteed isku maandhaafay curwa iyo nin lagu magacaabo albaraad ibnu qays ibnu kinaana kaasoo si dhuumaalaysi ah u dilay curwa reer kinaana oo arrinkan ogaaday ayaa si tartiib ah uga guuray cukaad waxaana markii dambe dhacdada ka war helay reer hawaasin kuwaas oo xaramka uga daba tegay reer kinaana halkaas waxaa ka dhacay dagaal aan waxba la isku reeban sababka macrakadan loogu bixiye alfijaar ayaana ah iyadoo labada dhinacba ay bannaysteen xurmadii maka nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaa ka qayb galay macrakadan isagoo garab siinayay adeeradiisa reer quraysh sida uu werinayo taariikhyahanka ibnu hishaam wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam yidhi waxaan leebabka warmaha siin jiray adeeraday culimmada ahlu siyarka waxay isku khilaafaan da ahaan inta uu jiray rasuulka salallaahu calayhi wasallam markii uu ka qaybgelayay dagaalkii alfijaar qaarkood waxay tilmaamaan inuu jiray afar iyo toban sano halka qaar kalena ay weriyaan inuu ahaa da'da shan iyo tobanka kuwo kale ayaana tilmaama inuu labaatan jir ahaa waxaase rajaxsan inuu jiray afar iyo toban sano wuxuu sidaasi rasuulka salallaahu calayhi wasallam ku kasbaday geesinnimo tanina waxay muujinaysaa in rasuulka isagoo da'yar uu funuunta dagaalka wax ka bartay dagaalkii alfijaar ayaa soo dhammaaday ugu dambayntii waxaa markaasi kadib uu allaah quluubtii carabtii degganeed jasiiratulcarab isugu soo dumay nuurka islaamka dhacdooyin dhowra oo ka mid ah axdaastii dhacday ka hor inta aanan la shaacin nebinimada suubanaha salallaahu calayhi wasallam waxaa inoo soo koobaya sheekhana asheekh cabdulqaadir xilfi la yidhahdo xilfulfuduul baa jiray qabla bicdati nabiy sal allahu alay wasalam ayuuna ahaa nebi maxamed intaan lasoo saarin asagoo dhallinyaro ah shan iyo toban jir buu ahaa ilaa labaatan jir buu ahaa baa la yidhaahdaa xilfulfuduulka maxaa looga jeedaa waa isbahaysi wanaagsan oo dad carbeed qaarkood ama qabaa'ish carbeed qaar ka mida ay wada galeen xilfi bay sameeyeen heshiis bay wada galeen waxay ku wada galeenna waxay ahayd wax wanaagsan inay sameeyaan wuxuu ka dhexeeyey xilfigaasi fuduulka loo yaqaano qabiilada la yidhahdo bani haashim ee nebi maxamed uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo qabiilka time la yidhaahdo ee abubakrin sidiiq uu ka dhashay iyo qabiilada mx banuu zuhre la yidhaahdo ee nabi maxamed hooyadii ay ka dhalatay nimanka ayaga ah waxay heshiis iyo caqdi ku wada galeen nin odayoo ayaga ka dhashay reetain buu ahaa abdilahi ibni judcaan la yidhaha gurigii raashin buu u sameeyey taxaaluf bay sameeyeen bilaha xurmadale bil ka mida bay ahayd ee waxay isku dhaarsadeen inay noqdaan yaddan waaxida maca almadluumi cala adaalim bimacnaa dad hal meel uga soo wada jeeda daalimka madluumkana garab taagan ilaa xaqii uu lahaa madluumka laga celiya kii daalimkaa madluumka la siiyo waxayna dhihi jireen hadalladooda ka mid ahaa maa balla baxrun suufa maa balla baxrun suufa xaqaan garab taagnaanaynaa dulmigaan celinaynaa inta badi ay qoynaysa yidhahdeen suufa quraysh marka waxay ku magacaabeen xilfiga ama isbahaysiga alxilfa alfuduul bay ku magacaabeen nin la dhihi jiray zubayr ibni cabdilmutalib oo nabi maxamed cumuumadiisa ama adeeradiis ka mid ahbaa wuxuu ka yidhi gabay buu ka tiriyeyoo ina alfuduula tacaaqaduu wataxaalafuu anlaa yuqiima bibatni makkata daalimu amrun calayhi tacaaqaduu watawaahaquu waljaaru waalmuctaru fiihim saalimu hadal fiican wey waxay ka mid ahayd marka fadaa'isha ay lahaayeen dadka jaahiliga labada beyd macnahooda ina alfuduula xilfigii ama isbahaysigii fuduul loo bixiyey tacaaqadu caqdi bay wada galeen buu yidhi wa taxaalafuu waa inay isdhaarsadeen maxay isu dhaarsadeen allaa yuqiima bibatni makata daalim maka gudaheeda daalim inuusan joogin ama ku nagaan amrun calayhi tacaaqadu wa tawaahaqu waa arrin ay ku wada heshiiyeen oo ku wada ballameen waljaaru waalmuctar buu yidhi ruuxa safarka ee soo gala almuctar bimacnaa azaa'ir iyo aljaar waxay dhihi jireen midka muqiimka meesha degan fiihim saalimun heshiiskaasi wuu ku badbaadaya buu yidhi labadaba heshiiska asaga waxaa u sabab ahaa uu ka dhashay nin qureysheed ayaa wuxuu dulmiyey nin ee muxuu ahaa carbeed ee ka yimiday xagga miyiga ee wax iibsanayay wuxuu kaga iibsaday deen kadibna deentii buu u diiday waxaan ku hayana male buu yidhi kii asaga ahaabaa marka muxuu qayle dhaamiyey oo yiri reere makow muxuu aha dulmigaasa igu dhacay wax ii hiilinaya ma jira saasuu ahaa markaasay mataqaanaa raggaan isu yimaadeen arrinkaasay sameeyeen inuu wanaagsanaa marka waxaa loo deliishanaya ama looga socdo nebi moxamed baa xaadiray calayhi salaatu wasalaam xilfiga asaga ah laakiin waa qabla nubuwa ogow hadda xilfigii buu xaadiray ay ku duminayeen dulmigaasi oo ay ku koryeelayeen xaqa waxaana lagu tiriyaa xilfulfuduul min mafaakhir alcarab bay ku tiriyaanba mu'arikhiin wuxuuna yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asagoo ka hadlaya xilfigaasi wanaaggii shahidtu xilfa almutayibiin xilfa almutayibiin waa isla asagii dadkii mutayibiinta ahaa ama xilfa almutayibiin xilfiga la dhihi jiray baan xaadiray maca cumuumatii buu yidhi adeeraday anoo la socda wa ana ghulaam anagoo wiil dhallinyaro ah wuxuu yidhi famaa uxibu nabiga haddee muxuu ah bacdarisaala asagoo nebi ah buu noo sheegayaa soomoo famaa uxibu ana lii xumra nacam wa annii ankusuhu buu yidhi bukhaari baa filadab ku werinaya abuu yacla ayaa werinaya wuxuu yidhi waxaan xaadiray xilfigii mudayibiinta anigoo adeeraday la jira famaa uxibu ma jecli anna lii xumra nacam geela gudguduudan in la isiiyo wa annii ankusuhu xilfigaan inaan jebiyo ma jecli riwaayaad kale waxaa ku yimid laqad shahidtu fii daari cabdilahi ibni judcaan xilfan maa uxibu anna lii bihi xumra nacam walow duciitu fi lislaami la ajabt hadda maqsuudka laga rabo xilfiga iyo isbahaysiga ay nimanka carbeed sameeyeen wuxuu yidhi geela gudguduudanna ku bedelan maayo anigoo hadda diinta islaamka dhexdeed macnaha fil islaam haddii laigu yeeri lahaa xilfigan la ajab waan ajiibi lahaa marka duruusta iyo cibrati fawaa'idda ku jira waxay leeyihiin ahlucilmigu cadliga inuu yahay mar walbaba qiima mutlaq ah shayga cadliga la yidhahdo ama cadaaladda la yidhahdo waa shay mutlaq ah oo nisbi ma aha bimacnaa ruux kastoo sameeya xilli kastoo la sameeya ujeeddada waa cadaaladda cadaaladda waa in sideeda loo yidhahdo way fiicantahay ama inay fiican tahay loo ogaado cadligaasuuna ilahi subxaana watacaala koonkiisaba ku dhisayba sooma wamaa khalaqna samawala wamaa baynahuma laacibiin wamaa baynahum ilaa bilxaqi cadli cadaalad wey waxaa ku sugan bay leeyihiin ama la dhihi karaa xilfigaasi markaad fiiriso dalaala bayina fasaadka oo faafa nidaam ku dhex faafa ama mujtamac iyo bulsho kama dhigna wax fadiilaba ma laha kama dhigna qolyaha aan leennahay ee waxa ugu badanay samaynayeen wuxuu ahaa fasahaad iyo maaragtay jaahiligan u jeedaa hee waxaa ku jira wakaa dadkaasoo kale oo waxaa wanaagsan samaynaya waxaa kaloo darsi ah darsi baa ugu sugan dadka ducaadda ahoo ay ku kala saaraan ruuxa daalimka ah dulmigiisa waa in asaga loo nisbeeyo cadligana waa in cadlinimadiisa ama cadaaladnimadii in maaragtay sideeda loo qaato waxaa kaloo duruusa oo ku sugan dulmiga inuu yahay marfuudun daa'iman biayi suwarihi dulmi sidiisaba meeluu ku fiican yahay ma jirto ama nin weyn ha sameeyo ama nin yar ha sameeyo ama jaahili ha la sameeyo ama islaam dhexdii ha la sameeyee dulmi waa dulmi allahna subxana watacala waa ka yidhi innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamu dulmiga marka meeluu ku fiican yahay ma jirto saa darteed islaamka dulmigu uu la dagaalamaa madluumka ayuu garab taagan yahay islaamka ama diinta islaamku iyadoon la fiirinayn madluumkaasi midibkii iyo diintii iyo waddankii iyo jinsigii waxaa sidaasoo kale ku sugan bay leeyihiin taxaaluf iyo tacaahud iyo wada ballan inuu bannaan yahay calaa ficli alkhayr in lagu ballamo heshiis iyo xilfi ma la samayn karaa oo dad ma wada ballami karaan haa wuxuuna ka mid noqonaya nooc tacaawun alma'muuru bih fi lqur'aan allah soo ma dhigin watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alitmi waalcudwaan saas iyadoy tahay oo in la tacaawun lagu heshiiyo ama muxuu ahaayey la sameeyo iskaashi iyo muxuu ahaayey wax wada qabsi khayr looga jeedo waxay leeyihiin ahlulcilmigu maca alxadari min nowci alxisbiya waa in horay marka tacaawunka la samaynaa aysan meesha soo gelin nooc xisbiye ah waxyaala badanoo dadka muslimiinta ka dhexdhaana arrimahaasi ayaa dhibaateeya soo maaha dadkii wanaag ku heshiiyey aad arkaysaa berrito muxuu ahay kooxdeenna iyo kooxdeenna inay ka dhacdo waa dhibaato kale wey marka xisbeynta iyo dhibaatada iyo dulmi iyo baqya cid kale lagu samaynaa iyadoon jirin waxay leeyihiin culimmadu ah taxaaluf iyo tacaahud calaa ficli alkhayri waa jaa'is waxaana loo fiina mar walbaba maca maslaxati alislaam waalmuslimiin fi lxaadir waalmustaqbal mid ka mida dhacdooyinka aanan marnaba la ilaawi karin muhiimad gaar ahna xambaarsan marka laga hadlayo axdaastii dhacday ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waa xiriirkii ganacsi ee dhex maray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyo khadiija binti khuweylad kaasoo gogolxaar u noqday dhismaha gurigii barakaysnaa ay wada yeesheen labadooda waxay khadiijo ahayd haweenay carmal ah oo hantiile ah waxayna lahayd ganacsi ballaaran oo isaga kala goosha shaam iyo jasiiradda carabta waxay shaqaalaysiin jirtay oo ay hantideeda wakiil uga dhigi jirtay ragga kuwooda aaminka ah markii ay maqashay ammaanada iyo wanaagga nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay u soo jeedisay inuu wakiil ka noqdo ganacsigeeda u safraya shaam rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa aqbalay soo jeedinta khadiija isaga iyo wiil lagu magacaabo maysara oo addoon u ahaa khadiija ayaana isku raacay shaam halkaas oo ay geeyeen hantidii khadiija badeecado kala duwanna ay ka soo iibsadeen wuxuu ku soo noqday maka isagoo la yimid faa'iido badan taasoo aad uga farxisay khadiija intii lagu guda jiray safarkaas wuxuu nebiga fursad u helay inuu soo maro magaalada almadiina oo goor damba noqon doonta xarunta dowladdii islaamka ee uu dhidabada u taagay maysara ayaa khadiija uga sheekeeyey wanaagga nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyo akhlaaqda wanaagsaneed ee uu ku soo arkay wuxuuna si gaar ah u xusay ammaanada taasoo muhiimad weyn ugu fadhisa macaamilka siiba ganacsiga waxay khadiijo dareentay in baadidii ka maqnayd ay ka heli karto shakhsiyadda nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam sidaasi darteed bay nafteeda ugu sheekaysay inay nebi moxamed u bandhigto guur si uu u noqdo sawjkeeda haweenay ay saaxiibbo ahaayeen oo lagu magacaabo nafiisa binti munabbih ayay la wadaagtay waxa niyaddeeda ka guuxaya taasoo dhankeeda noqotay saaxiibad wanaagsan go'aansatayna in nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam u bandhigto arrinta khadiijo soo jeedisay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaa soo dhoweeyey arrintan wuxuuna la wadaagay adeerradiisa adeerkiisa xamse ibnu cabdilmudalib radiallaahu canhu ayaana doonay khadiija waxay hooye khadiijo radiallaahu canhaa sidaasi ku noqotay haweenaydii ugu horraysay ee uu guursada rasuulka salallaahu calayhi wasallam ilaa ay ka geeriyootana rasuulka salallaahu calayhi wasallam lama guursan khadiija waxayna u dhashay laba wiil iyo afar gabdhood kuwaas oo kala ahaa alqaasim cabdulaahi zaynab ruqiya umukalhuum iyo faatima wiilashu way geeriyoodeen iyagoo da'yar balse gabdhaha ayaa soo gaaray xilligii bictada dhammaantoodna way islaameen waxayna u soo hijroodeen magaalada almadiina almunawara haddaba waa maxay duruusta iyo cibarka aan ka baran karno qisada xidhiirkii khadiija iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam ee khadiijana runtii waxa weeyaan dee fadligeeda iyo wanaaggeeda wax la soo koobi kara maaha laakiin cibrada ugu muhiimsan oo siirada rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu caleyh risaaladiisa markaan rabno inaan cibar ka qaadanno laga dheehanayaa waxa weeyaan ahmiyadda ay leedahay almar'a saalixa qofka daacigaa ama muslixa ama mushaahidka inaannu marnaba ka maarmin gabadh saalixada oo garab istaagta iyo haddii la helo dumarkaa saalixaadkaa cadadkooda iyo tiradooda ay badato in bacdiga islaamiga nasriga iyo guulaha la gaadhayana qayb weyn ay ka tahay ee ilaahay fadligiina waxaa taariikhda islaamka marar badan ayay soo martay taariikhda mucaasirkaana kama marhna oo waxaad arkaysaa maanta saaxaadka jihaadiga ee afghanistaan hadday tahay ciraaq hadday tahay yeman hadday tahay khayraha hadday tahay dumar muuminaad oo saalixaada oo aswaajtooda garab taagan oo jihaadka ku garab taagan oo dhib iyo dheef meeluba la wadaagaya bal waxa weeyaan xayaato iyo geeri labadaba la wadaagaya oo rag badanoo qiyaadadan garanayna sawshaadkooda la shahiideen abu muscab sarqaawi ayaa ka mida mustafa abulyasiid ayaa ka mida wakhayruhum kathiir waa namaadijtaasoo kale dadka loo baahan yahay oo dumar nafya maalba huraya ajaashi tarbiyeynaya oo salaaxii iyo wanaagii iyo jihaadkii iyo tadxiyadii ku tarbiyeynaya aswaajtoodana ugu kaalmaynaya jihaadka iyo khayrka iyo halganka islaamka ku garab istaagaya oon tadbiidinayn oon cunucslaynaynin ama dib u jiidaynin hore u riixaya
جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجه اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرا عليها من ربها السلام واقرا مني عليها السلام وبشرها ببيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب الله اكبر هل هناك شيء يعني اعظم من هذا ان يقال لمخلوق ان ان الله عز وجل يقرئك السلام ثم يقول جبريل انه يقرئه السلام اكرام عظيم وتشريف كبير لهذه المراه وذلك لعظمتها امراه عظيمه وقفت مع النبي عليه الصلاه والسلام وازرته ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى اختها قال هذه خديجه يعرفها من مشيتها عليه الصلاه والسلام وكان اذا ذبح شاة اهدى الى صديقاتها تقول عائشه والله ما غرت على احد ما غرت على خديجه وما رايتها لكن لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ومن الثناء عليها ويقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولد رضي الله تعالى عنها وارضاها وعن ازواج نبيه صلى الله عليه وسلم اجمعين
haddaba markii uu nebiga salallaahu calayhi wasallam soo gaaray da'da afartanka wuxuu bilaabay inuu ka dhex baxo bulshada oo uu aado godka qaaru xidhaa ee ku yaalla magaalada makka halkaas oo uu allaah ku caabudayey haddaba maxaa ku xambaaray arrimahaas maxayse tahay dhacdadii ugu weyneed ee uu la kulmo noloshiisa ee ku qabsatay qaaru xidhaa waxaad kaga bogan doontaan xalqada xigta ee taxanahan insha allah حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
waa hagaag barnaamijka caalamulyoom oo maantaad ku dhegaysateen qodobo kala duwan waa naga intaa waasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريه